Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey shirkii ugu horeeyey ee lagu dhisayo madasha isku xirka nidaamyada digniinaha hore ee khataraha badan ee Soomaaliya, kaasi oo socday muddo shan maalmood ah. Shirkan muhiimka ah shirkan muhiimka ah ayaa waxaa soo qaban qaabisay Hay-adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SODMA waxaana ka qayb galay hay-adaha dowladda, ururada caalamiga ah, daneeyayaasha ka shaqeeya digniinaha hore iyo maareynta musiibooyinka. Maxamuud Macalin Cabdulle, gudoomiyaha Hay-adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee SODMA ayaa ka hadlaya shirkan iyo muhiimadiisa.
intuusan shaqo bilaabin ka hor wuxuu ku shaqeynaya inuu diyaarsan yihiin marka runtii waxaan idinkaga mahadcelinayaa dhabar adeega iyo runtii sidaad uga qayb qaadateen waxaan u mahadcelinayaa hay-adihii kala duwanaay oo dowladda runtii contributionkooda baxsha shantii maalmoodba halkaan u kala kicin nagaan la shaqeeyey siduu systemkaani ku hirgeli lahaa iyo partnerskii kala duwanaay oo hay-adaha iyo donorska intaba lahaa dabcan hadda maadaama documentigii la ansaxshay gacanteena ku jiro muddana laga inbutkiisa wixiisa lagu dagaalamayay wixii ka dambeeyahay waxaan haysanaa documenti dhammaystiran oo runtii ay tahay inaan ku shaqayno cid kastoo shaqadan qabanaysana ay ku shaqayso marka waxaan runtii rajaynayaa sodma inay wixii hadda ka dambeeya howl u taalo guud ahaanna cid allaale ciddii hawshaan ka qayb qaadatay oo ka shaqaysana inay nagala qayb qaataan marka aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa waxaan runtii ku ansixinaa amaan leeyahay runtii shantii maalmoodood shaqada qabateen oo ku mahadsantihiin dabcan documentigana daahfurkiisa waa runtii waa ku samaynayaa oo runtii inuu documenti miro dhalah oo noo guuleysto noo noqdo dabcan dokumentiyada qaarkood waa loo duceeyaa ma aqaana khadar inuu hadda dokumentigana duca u samayn doono laakiin dokumenti ka muhiimsan ma jiro dokumentiga hadda maanta meesha lagu ansixiyey marka aad iyo aad u mahadsantihiin shantii maalmoodna way noo xiran tahay waana ku mahadsantihiin runtii sida dhegeysta shirkan oo muddo shan maalin ah ka socday magaalada muqdisho ayaa ujeedada ugu weyni ahayd in lagu mideeyo nidaamyada kala duwan ee bixiya digniinaha hore si loo abuuro nidaam qaran oo isku dhafan oo awood u leh ogaanshaha ka hortagga iyo jawaabaha degdega ah ee lagu maareynayo khataraha iyo musiibooyinka kusoo foodla dalka